xafladani ayaa ahayd mid lagu dhiirigelinayay arday gaaraysa ilaa iyo boqol iyo lixdan arday oo dhammaysatay barashada xirfadaha gacanta ayaa lagu qabtay magaalada burco ee gobolka togdheer xafladan ayaa waxaa soo qaban qaabiyey hay-adda n r c iyo wasaaradda waxbarashada maamulka somalilan oo kaashanaysa laamaha waxbarasho ee degmada burco qaar ka mid ah madaxda iyo marti sharafta kale ee ka qayb gashay madasha xafladda ayaa soo dhoweeyey in la dhiirigeliyo ardada xirfadaha bartay isla markaasina hankooda dib loo soo celiyo
runtii aad iyo aad waxaan u hambalyaynayaa marka hore oo xalfladana burdhigo ah boqol iyo kontonka arday ee xirfadaha kala duwan bartay ayaan aad iyo aad ugu hambalyaynayaa waxaan leeyahay hambalyo hambalyo halkaa ka sii wada xirfaddu waxa weeyaan waa waxa ugu qaalisan aynu maanta baahida u qabno
bacda salaam aad baan ugu faraxsan nahay haddii aanu nahay wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska oo uu inala joogo wasiirkii wasaaradda oo habeennimad xilli habeennimo ah ayadoo u marwaa u soo guuraysay maadaama uu xidhan yahay dowgu wixii ka dambeeya tobanka subaxnimo oo shalayna aynu ka warqabnay in madaxweynaha qaranku golaha wasiirada isugu yeedhay shir aan caadi ahayn ayaa wasiirku waxay ballan qaaday inaanay ka maqnaan oo ay muddo habeennimoa u soo guurayso aad baanu kaaga mahadcelinaynaa mudane wasiir sida aad u danaynayso inay da-yarta dalka gaar ahaan kuwa degmada burca iyo gobolka togdheer ay helaan barnaamij shaqa abuura boqol iyo kontonka arday ee maanta aynu halkan u fadhino iyo shirkadaha inoo ballan qaaday inay arday shaqaalaysiin doonaan iyo jaamacadaha kala duwan dhammaantood waxaan leeyahay aad baad ugu mahadsantihiin inaynu isugu nimaadno madashan quruxda badan oo ah hambalyayn boqol iyo konton dhallinyaro ah oo farsamada gacanta ee kala duwan bartay ugu yaraan siddeed xirfadoodna bartay waan hambalyaynaynaa ummadda waxaynu u bahnay inu hogaaminno inaynu gacmaha wax ka qabsanno farsamada gacanta waa muhiim mar labaad iyo mar saddexaad dhul baynu haysannaa biyaynu haysannaa xitaa waa beeran karraa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad soo dhowaynaya wasiiradda ardaydan hortayda fadhida ee qiimaha badan macallimiinta iskuulkan iyo maamulka waxbarashada ee gobol iyo iskuulkaba iyo hay-adda n r c iyo salmaan foundation baa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa anigu waxaan ka baxay ardaydii instituutka ka baxday baan ahaa wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee somalilan ayaa soo xirtay khudbadaha madasha dhiirigelinta ardada loogu sameynayey laga soo jeediyey maanta oo ay dowladdayda ama xukuumaddaydu ay ku jirto boqolkii maalmood ee ugu horreeyey in aan idinkala soo qayb galo boqol iyo konton arday oo farsamadii gacanta dhammaystay ilaahay mahadii weeyaan aadna waan uga mahad celinayaa iskuulka iyo n r c iyo king salmaan foundation baa iska kaashaday iyo ardayda niyadda iyo qalbiga u haysa inay gacantooda wax ku qabsadaan waa iskuul wakhti dheer soo jiray waa iskuul raggii wax ka bartay maanta mas-uuliyiinta ugu sarsarraysa qaranka ay ka mid yihiin waxaan idin leeyahay horay u wada waxbarashadiinna anigu waa dhiirigelin waxaan idin siinaya madashan maanta laga qalinjabiyey waxa u badan waa hablo markaan qiimayn sameeyey waxa ugu badan ee halkaa fadhiya waa hablo waxaan idiin sheegayaa soddon hablood oo hablahaa ka mid soddonkaba habla ka dhigi maayee soddon arday oo halkaa fadhiya inaan annagu maalgelin siin doono haddaan nahay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada labaatan ka midana aanu u samayn doono intership iyo inaannu aqoontooda weliba kordhinno haddii ilaahay idhaahdo